barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c maalin khamiis ah labaatanka bisha febraayo sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mida konton gabdhood oo magaalada boosaaso loogu soo xiray tababar la xiriira sida kalluunka loo shiilo waxaan bartay culimta badda culimtaasoo kala duwan oo isugu jidhaa kalluunkii samayntii dooniyaha waxa loo yaqaan navigationka oo waxa loo yaqaan navigationka oo ah sidii baddaas markaa maraysid aad u hagi lahayd markabka asaaraanta ama doonta ama laashka midka aad wadatidba aad meeshaa rabta ee ugu tegi lahayd culimtaa kala duwan baan qaadanay oo ku saabsan badda
sidoo kale waxaad maqli doontaan shan iyo labaatan ka mid ah dhallinyaradaas caanood oo ku soo baxay imtixaan loo galay ka mid noqoshada ciidanka debdemiska somalilan
dhegaystayaal waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aan ka marnayn barnaamijka dhinacii heesaha
dhallintaadhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigani dirmadooshay dhadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduugu dharqanayo dhigay roobku dhayahayga uga dhigani dirmadooshay ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
shiinaha ayaa shaaciye hoosudhicii ugu weynaa ee xaaladda cusub ee cudurka coronavirus ee dalkaasi ku dilay in ka badan laba kun oo qof tan iyo intii uu ka dilaacay cudurka laba bilood ka hor guddiga caafimaadka qaran ee shiinaha ayaa sheegay in ay jireen afar qof oo qaaday xanuunka arbacadii marka loo eego maalintii ka horreysa oo fayraska lagu arkay qof dhimashada ayaa kor u kacday waxayna gaartay kadib markii qof ay dhinteen iyadoo tirada guud ee dadka la caddeeyey in ay qaadeen fayraskana ay tahay qof mas-uuliyiinta shiinaha ayaa la daalaadhacaya sidii ay u xakameyn lahaayeen xanuunkan inuu sii fido tan iyo markii uu dalkaasi ka dilaacay bishii diseembar gobolka hubey magaaladiisa wuhan magaaladan ayaa go-doonsan ilaa iyo weli iyadoo aysan jirin wax gaadiida oo galaya ama ka baxaya ilaa iyo toban qof ayaa la sheegay in xanuunkan ay ugu geeriyoodeen dhinaca kalena meelo ka baxsan dhulweynaha shiinaha
nin la tuhunsan yahay inuu xagjir midigta fog ahaa ayaa sagaal qof ku dilay weerar uu xalay ku qaaday laba baar oo shiishada lagu cabo oo ku yaala dalka jarmalka ka hor inta aanu gurigiisa ku laaban oo uusan isdilin sidaasi waxaa sheegay booliiska sida ay qortay wakaalada wararka ee royters dacwad ogayaasha jarmalka ayaa sheegay inay la wareegeen baaritaanka weerarka oo xilli dambe oo arbacadii xalay ah ka dhacay magaalada hanaw oo ku taala bariga magaalada frankfort wargeyska bild ayaa qoray in ninka weerarka furiyey uu qoraal qirasho ah oo uu kaga tegay ku muujiyey fikradaha kooxaha midigta fog baararka laga cabo shiishada ee dalalka reer galbeedka ayaa waxaa inta badan iska leh oo maamula dad asal ahaan ka soo jeeda bariga dhexe iyo koonfurta eshiya dadka xalay lagu dilay weerarka hanaw ayaa waxaa ku jiray kuwo asal ahaan turkish ah sida uu sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada turkiga waxaan ka rajaynaynaa mas-uuliyiinta jarmalka inay dadaalka ugu badan muujiyaan ayaa sidaasi lagu yiri wargeyska biil oo ah kan loogu iibsasho badan yahay jarmalka ayaa isagoo aan samayn wax xigasho ah sheegay in tuhmanaha uu ka tegay muuqaal uu ku sheegtay mas-uuliyadda booliska jarmalka weli kamaysan hadlin warbixinta uu qoray wargeyska biild
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada laascaanood waxaa aada ugu badanaya dhallinyarada gacmaha ku xirta waxyaabaha lagu xaragoodo sida tusbaxyada jijimaha iyo gacangashiyo muujinaya astaamo sida calamada oo kale ah tani waxay fursad ganacsi siisay dhallinyaro kale oo alaabahan iibiya warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryaheena cabdikariin olol dhalinyarada ku ganacsata suuqa magaalada laascaanood ganacsi cusub ayaa jiro oo ay soo kordhiyeen oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ku xaragoodaan gacmaha ay ku xirtaan ay tusbaxyadu ka mid yihiin saacaduhu ay ka mid yihiin fargalashalladu ay ka mid yihiin bal mid ka mida dhallinyaradaasi waxyaabaha ad iibisaan maxaa ka mid a horta anaga alaabtanaan iibnaa waan aragtaa marka ookeelayaashan iyo adiga laakistooda badan waa iska xaraga jecelin laakis hortii waxaad iga warantaa fargalladoo kale ka warran maxay jecelyihiin ma kuwa magacyada fargallada laba noocon bay qaataan kuwa magacyada oo harfa aad arkaysid iyo kuwan oo soomaalida ma aragta noocyadan tusbaxyadii baan arkaa saacadihii baan arkaa gacmahan oo kale aan arkaa suumamkan oo kale ka war aad suumankan iyagana horta reermiiga iska iibsada waa isku suuman dadka dhan baa qaata laakiin tusbaxyadana waa lagu tasbiixsadaa dadka dhan baa qaata saakooyinka adig maasha allah hadda meesha waran noloshiina sideeba ad ugu maaraysaan shaqala-aanta guud ahaan deegaanada soomaalida dhalinyarada waxay ka hadlaan shaqala-aantu inay iska badanta maasha allah horta anaga hadda adiga waan ka bariisaynayna adiga hadda maasha allah nolosheen habi bay ku jirtaa wax allaala wax naga maqan ma jiro dadkaa shaqaysanayna aan alaab sidoo kale haatan waxaan joogaa goob lagu gado waxyaabaha quruxda badan ee dhalinyaradu ay xidhaan oo ay saacaduhu ay ka mid ka yihiin fargalladu ay ka mid ka yihiin tusaale ahaan oo kale dhalinyarada gobolka soole wax ku iibinaysa xaragadani maxay kusoo kordhisay iyo ganacsigan cusub oo aad dhalinyarada u keenteen iyo inay gacmaha ku xidhaan oo kale bal ka war no horta aad baa loo haysayaa mar walba waxa cusub gabdhaha u badan gacmaha alamada calanka soomaaliya iyo somalilan baa aada loo iibsadaa iyo kuwa harfa oo magacyaasha ku qoran waa intaas intaada aada loo iibsado bal ka war idinka maxay idinka dhigan tahay dhalinyaro badan baa inta yar aad abuurateen oo kale bal waxyaabaha tala ku siin lahaydeen dhalinyarada oo kale maxaa ka mid shaqa la-aantu waa been qofka hadduu shaqo u socdo aada u shaqaysan karaa hadda alxamdulilah waa ka biilanaa bartamiin suuqaad ku ganacsanaysaan waxyaaba aad u baahnaan lahaydeen oo kale maxaa ka mid a in la idiin soo kordhiyo ma goob aad ku ganacsataan oo kale fariintaad diraysaan maxay warne hadda dhib kale kuma qabno laakiin waddaan degannahay intaas keliya aan dhib ku qabna amawey sugan waa maasha allah haddaan boosale lahayn waaba ka sii fiican soomaa taa oo kale fargalkii oo tasbiig ahaa waa lagu tasbiix hal ibar baan siinaa aad buu u socdaa waa la qaataa kuwan oo kalena maxay yihiin iyaguna waa gacmihii oo harfaha ku qornaa weye gabdhaha u badan gabdhaha adoo qaato jiraan qofku magacu doonayo xarafka ka kaco kale maxaysaynaya haa magaca maxamed ka bilaawdo iyo safiya iyo farxiyo iyo magacya marka dhalinyaradu miyaad u sahasheen meelihii hore ay awalde way raadin jireen dukaamaday ka baari jireen oo kale haa hadda aad baan ugu sahalnay halkaan aab loogu soo aadaab waxaa la dhahaa goolada yaalaan waxyaabahaad ku dhiirigelinaysa maxaa ka mid a dhalinyarada u arka waxaan inaynan shaqo ahaynoo qoraxda layska fadhiyo
maasha allah wey shaqo wey shaqo qofka hadduu shaqaysanayo maaragtay tahriibkiiyo way noo dhaantaa anago meeshaan baan ku shaqaysana tahriibkiina waa kaa melkaa uma socono sidoo kale dhalinyarada magaalada laascaanood adigu maxaad iibsanaysaan walaal waxaa iibsanayaa fran tusbax fran tusbax bal ka waran waxyaabaha dhalinyaradu ay ku xiisayso iyo qaabkaad uga gadataan dhallinyaradan kale wallahi waxa horta waxaan uga gadanaa wuxuu ku fiican yahay dee waad ku subxaanaysanaysaa wuxuuna kuu fududaynayaa hadba inta inta tiro oo aad ku subxaalasatay sidan boqol kun saas ku fiican
gacmaha lagu xidhaa waxyaabahanay dhallinyaradan iibinayaan sidee baad u xisaysaana maadaama adigoo dhallinyarada gobolka sool ka mid tahay haddana wax ka gadanayso wallahi si wanaagsan mana xisayna waayo markaasaan waxaan jecelahay waxyaabaha waxyaabaha meheradaha carwooyinka lagu gado waxaan ka xista jecelahay waxyaabaha banaanka lagu gado aad baan u jecelahay waxaad ku talinaysaa dhallinyarada kale aad mushkilada ujeedinaysa dhalinyarta waxaan ujeedinaya waxa weeyaan inay wixii dalka maaragtay me- meesha joogaan een, hadda kasoo qaada gobolkeeda inay wax ka iibsadaan oo dadka meheradaha een, dhulkan oo kala fadhiya ay dhiirigeliyaan ee, si wacan wax uga iibsadaan intay waxyaabo kale lacagtooda ku khasgareen lahayd waxyaabo qofkana u faa'iideen iyagana faa'iida ugu jirto weriga hore dee ma jirin meel waxyaabahan lagu iibiyo gacmaha lagu xidho oo kiyaalayaasha muraayadaha xaragadan dhallinyaradu ay isticmaalayso oo ay si sahlan ku helaan dukaamada laga raadin jiray ka war wallaahi waa fursad aad u weyn soo kordhiyay maasha allah ninkan aad buu yaryahay waa dhallinyaro dhallinyarada xiibinaysa magaca sulaymaan abdaasiis baan iga warramay nin aad inta sidaa sideed iyo toban sin maxaa iibsaana alaabtan baybiya oo keela iyo sacda iyo gacmihi iyo waxaas baybiya oo gateen waxbarashada ma dhigatayna may hadda waxbarasho ma beri hore waxbarasho baan dhigi jiray hadda laakiin bareefad baa dhigtaa Ee, shaqadan oo kale yaa ka caawisa
faminka waa ka caawiyaa qof garbo adiga waa la- haba laskaga helaa cabdikariin dholol v o a magaalada laascaanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii qurux qurux waxaa ku luuqaynaya mursal muuse
dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigani dirmagooshay dadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduugu dharqanayo dhigay roobku dhayahayga uga dhigani dirmagooshay dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigani dirmagooshay dhadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduugu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigani dirmagooshay hubiyey aragaagu dhalicaasha maxbada dhowristaadu idhex qaaday hubiyey aragaagu dhalicaasha maxbada dhowristaadu idhex qaaday nimirkii xiskaygiyo nolol maanku nimirkii xiskaygiyo nolol maanku bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli karaa ubax dhiina dherarkiyo laxaadkaagan sida dheliga damidiyo isla ekidaa xubno dhiibsan dhaafsan maayo waxaa yaala dunidoo dhan bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli karaa ubax dhiina dherarkiyo laxaadkaagan sida dhebiga damidiyo isla ekidaa xubno dhiibsan dhafsan maayo waxa yaala dunidoo dhan
taasi no aan intaasi ku dhaafno oho codka macaan ee mursal muuse haye samakaab maxaa noo xiga
dhalinyaro muddo laba sano ah aan ku celiya halkaas
mursalo haddii aanu eegno waxaan filayaa inay tahay arinta warbixinta ku saabsan boosaaso dhalinyaro dhalinyaro ha muddo laba sano ah baranayay cilmiga badda ayaa munaasabad qalinjabin ah loogu qabtay magaalada boosaaso dhalinyaradan ayaa lagu tababaray xirfadda looga shaqaysto xeebaha magaalada boosaaso iyo soo saarista kalluunka warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradan oo laba sano baranayay cilmiga badda ayaa maanta abaalmarino lagu guddoonsiiyey magaalada boosaaso kadib xafladooda qalinjebinta waxayna ahaayeen sagaal wiil oo dhallinyaro ah kuwaasoo horey uga qalinjebiyey jaamacadaha magaalada boosaaso iyo weliba iskuullada kadib markii ay shaqo ku waayeen cilmiga ay barteen waxay bilaabeen inay u weecdaan dhanka xirfadda badda sida looga shaqaysto waxay ii sheegeen in cilmiga barashada badda ay ku doorteen sida ay uga shaqaysan lahaayeen wax soo saarka badda iyo si ay nolol maalmeedkooda uga helaan waxa ay ka soo jallaabaan badda waxaana lagu tababarayay noocyada kalluunka badda laga soo saaro iyo sida looga shaqaysto maxamed maxamuud quluuxiye maamulaha macadka ismaafis oo dhallinyaradan ay ka qalinjebiyeen ayaa v o a uga warramay ujeeddada dhallinyaradan loogu tababaray in ay ka shaqaystaan xeebta magaalada boosaaso Ee, walaal ujeeddada waxaa weeye in- inay noqdaan saraakiishii annagana bedeli lahayd maadaama anagu aan sii gaboobayno weeye oo ay baddoodii ilaashadaan oo ay ilaashadaan waxna ka shaqaystaan weye ujeeddo kale oo ay leeyihiin ma jirto tirada maanta qalinjebisa waa meeqa tirada hadda waa sagaal weeye laba ka jirnay laakiin sagaal baa qalin jibisay imise sanay baranayeen laba sano oo diblooma weeye waa- waxaana een, waxaana ay yihiin niman ka soo baxay marka hore sekondariga marka laba sana siinay laba sano dambana jaamacad bay ku dhamaysan doonaan inta la waay ma markii ugu horraysay baa tira noocaan oo ka qalinjebiyaan ee, macadka culumta ee, badda maya waxaa ka horreysay saddex dafcadood waa ka horreysay tii afraad wey iyagu hadda waa tii afraad waay magaalada boosaaso waxaa la yidhahdaa inta badan dhalinyar shaqalaan bay ka cabanayaan doorkiina ma qaadanaysaan dhalinyarada jaamacadaha dhameeyey maqaaxiyaha baaga muddada fadhiya inay ku soo biraan macadkan oo baddooda ay ka shaqaystaan aad iyo aad raadiyaasana waan ka sheegnaa mar kastaba waa soo dhoweynaa waana sii waana soo dhoweynaa hadii alla waana qaadanaynaa si aan wax u barno oo ay dadkii u noqdaan dad ka shaqaysan kara bandoodii hadii alla dhalinyaro badan baa jira oo shaqalaan ka cabanaya e, tira dhalinyarada maanta qalin jabiyana waa tiro sagaalah marka waxaa moodaa inay aad u yar yihiin Mm, dhalinyarada inay meesha yimaadaan maxaa ka hortaagan ma lacagaha diiwaangelinta ama aad ka qaadaan baa la- aad u badan mise waxaa jira in dhalinyaro laftigooda iyagu ay ka cagajidayaan shaqadan aysan waxba u arag maya waxa weye horseeda horta- horta sideedaba badda waa laga soo horjeeda oo waxa weye dadkii ma yaqaanaan aqoon laan baa jirta haddii ay garan lahayn badda wanaaggeeda iyo waxa ku jira way iman lahayn marka waxaan isleeyahay waxa keenaya waxa weeye aqoon la-aan weeye haddii ay wax garanayaan way iman lahaayeen annaguna waa soo gacan furma kusoo dhoweyna hadii alla qiimo wax yar weye shan iyo labaatan dolar baan ka qaadnaa bishii waa sida sekondariga oo kale okay oo gabagabada marka waxyaabaha la baray maxaa ka mid ah dhalinyarada kamid ahaa navigation oo badmaaxid ah waxaa waxaa la baraa fishing gear technology oo qaybo badana waxaa la baraa marine environment wax la yidhahdo waxaa la baraa seamanship iyo sea survival wax la yidhahdo eh, boat building iyo engineering intaas waa la baraa way ku jiraan waxa weeye dee waxaa waxaa soo koobaya fishing technology wax la yidhahdo soo koobaya wax oo dhan cilmi oo dhan baa ahaa ugu dambayntii qaar ka mid ah dhalinyarada maanta dhammaystay cilmiga badda iyo sida looga shaqaysto ayaa igaga warramay sida ay uga shaqaysan doonaan xeebta magaalada boosaaso iyo waxaa ku kalifay inay bartaan barashada cilmiga badda magacay waa cabdicasiis siciid maxamed waxaan bartay culimta badda culimtaasoo kala duwan oo isugu jidha kalluunkii ee, samayntii dooniyaha ee, waxa loo yaqaan navigationka oo waxa loo yaqaan navigationka oo ah sidii baddaas markaa maraysid aad u hagi lahayd markabka asaaranta ama doonta ama laashka midka aad wadatidba aad meesha rabta ay ugu tegi lahayd culimta kala duwan baan qaadanay oo ku saabsan badda imise sanaa baranayseen waxaanse baraynay waa laba sano diblooma ah weeye ilaa bal ee, cilmigaa baratay waa cilmiga badda ma rajaynaysaa marka inaad ku shaqaysatid oo aad ku shaqo ee, gashid isla markaana aad eh, maraakiibta kusoo xirto magaalada boosaaso aad eh, ka shaqo bilowdo Een, markaan baranaynay cilmigan aan bilaabaynayba een, waxaan u baranay waxa weeye inaannu een, noqonno dad ee, xirfadley ah oo la baro xirf- xirfad oo ku shaqaysta xirfaddoodii ma man ma ujeedadoodu ma baran inaanu intaanu baranno kadibna aanu suuqayga aan barbitooyinka fadhiisanno aan bi- ma- maqaaxyada fa- ka sheekayno waxaan u baranay marka khibradda aan aqoonta aan qaadanay in aanu weliba casharada aan qaadanayn casharada gacanta laga qabanaya ahayn, farsamo ah ma theory uma badnayn iyo casharo theory ah wax badan aragtana practice ah baractiskaasaan baranayna waxaan loo ku talagalay inaan markii aan badhamaynoba aanu toos aanu bilowno shaqa- shaqaynta badda iyo culumta aan banaan ku shaqaysano mid ka mid ah ayaa ila jooga isagana dhallinyarada maanta qalinjabiyey magaciisacabdirasaaq saaqmire cabdirasaaq cilmigaa barate ka war wallaahi runtii cilmi aad faa'iido loobu ahaa ee waayo waa maado waxaa weeye cilmi ah oo badda ah ee maadooyinka waxay u kala baxaan cilmi iyo waxay u kala baxaan maadooyin arts ah maadada waa maado muhiim ah marka runtii wax badan baan ka faa'iidnay waxaan barannay baddeenna waxay tahay iyo waxa ku jiro iyo cimiladeeda iyo waxaan barannay deegaanka badda iyo kalluunkeena ayaan barannay runtii aad baan u faa'iidnay ee dadka ku dhegaysanaya maxaa faahfaahin uga sheegi kadhaa cilmiga badda iyo kaluumaya- kalluunka noocyadiisa kala duwan ee ku jira oo aad baratay Ee, waxyaala badan baa ka mid ah waxaa ka mid ahoo kale kalluunka suu u kala baxo Ee, kalluunka runtii waa laba nooc nooc waxaa weeye waa nooc socda oo annaga aanan lahayn iska socda meel walba yimaada iyo waa kalluun annaga ilaahayna siiyey oo degan oo meel aan aadin oo halkaa ku nool marka labadaa nooc ee kalluunka u kala baxaan ee, waxaan kaloo runtii aad iyo aad aan u sheegayaa bulshadeenna baddan inay tahay ilaa iyo kun iyo lix boqol oo kilomitir oo xeeb ah taasoo u dhiganta runtii kalabar in ka badan badda soomaaliya marka waxaan u sheegayaa in aan badda ka faa'iidaysanno baddeena waad aragtay runtii waa dayacan tahay aad iyo aad ba u dayacan tahay taasna waxaa keentay aqoontii badda oo nagu yar iyo dadkii badda runtii inay bartaan aan aad u jecleen oo waxyaalo kale rabo marka runtii waxaan leeyahay dhallinyarada in badda la barto oo runtii kheyraadka dhulkeena aan baranno taasaa faa'iida noogu jirtaa badda wax la soo koobi kara ma aha faa'iidooyin badan bay leedahay Een haddaan barannana waxaa weeye runtii annaga waxaa weye wax faa'iido weyn bay noogu jirtaa marka taas ayaan leeyahay insha allah ayaan bulshadeena ku dhiirigelinayaa in aan baranno waayo waa mahadsan tahay Ee, walaal magacaagii sheeg adigana magacaygu waa muxidiin cumar maxamed Ee, waxaan ka tirsanahay ardada macadka ee maanta qalinjabinaysa ee muddada labada sana dhiganaysay macadka barashada badda iyo kalluumaysiga ismaafis runaantii waxaa si dhihi kara hadda maanta waxaa bartay wax badan baan ka garanayaa ma jeceshaa marka inaad ku shaqaysatid xirfaddan lagu baray dabcan dee haddaan aan rabin inaan ku shaqaysto ama bulshada uga faa'iido mana aan barteen sababtaan u galay macadka muddada laba sana aan u dhiganayaba inaan kuna shaqaysto bulshadeedana ugu faa'iidayo dabcan eh, sidaa og tahay aad baa ka hor hayso waddankeena dee dhallinyaro badan baa wax baratay shaqalaan bay la joogaanin dabcan dee marka hore inaan markastaa jaamacad u dhameeyo aan hore shaqo ka helayo qofna macnimo niyeysanayo laakiin inaan maanta waxaan aaminsanahay inaan skills bartay skillskan aan ku shaqaysanayo insha allah waxay ii sheegtay inaad jaamacadda hore ee, uga qalin jabisay oo aad ka haysatid shahaadada bajularka ee, cilmiga baddana aad baratay dhallinyaro badan baa jira oo jaamacadihii dhameeyey oo iska fadhiya magaalada oo shaqo la'aana marka dhallinyaradaas maxaa u sheegi lahayd dabcan eh, anaga maadaama waddan wax ka baranayno maadaama aan fursad u helay inaan waddankii wax ka baranno dadkaan waddanka joogin waxaan ka fursad fiican nahay inaan waddankii shaqaysanno waxnaan baranno dabcan dee eh, cilmi horaan bartay waana shaqaysanaa kana waa barnay dhallinyaro kale oo jaaniska hay oo kale xirfadaha skillska inay bartaanin waqtiga jaaniska hayaanin ee camilaanta yihiin baan si hodhowdii skillkaasi ugu shaqatay karaanin waa usoo jeedin lahaa si kastaba ha noqotee xeebta magaalada boosaaso waxaa subax walba u kal lahaa dhallinyaro badan si ay uga soo jallaabaan kalluun loo iibgeeyo suuqyada magaalada boosaaso qaarkood waxa ayna xeebta dhigtaan shabaagaha kalluunka dhallinyaradanna waxay bahwadaag shaqo la noqon doonaan dhallinyaro badan oo kaga horreeyey qaabka looga shaqaysto xeebta magaalada boosaaso si ay u kaafiyaan nolosha qoyskooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ciyaarihii iyo cabdiqaadir samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee wareegga lix iyo tobanka ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo kulanka sida weyn loo xiiseynayana uu dhex maray kooxaha tottenham iyo r b lebsig kulankan ayaa ka dhacay garoonka cusub ee kooxda tottenham waxaana kooxda tottenham lagu garaacay hal iyo eber gool rigooro ah ayaa waxaa ka dhaliyey xidiga sida weyn loo doondoonayo ee timo warner kaas oo u dhashay dalka jarmalka warner ayaa lala xidhiidhinayaa kooxda liverpool inkastoo kooxaha chelsea iyo bayer munikhna ay doonayaan xidiga jirka ah ayaa kala dhantaalay kooxda tottenham inkastoo tottenham ay isku dayday inay iska soo gudaan goolkaasi laakiin uma suuragelin tababaraha kooxda tottenham hoose moriinho ayaa isku dayey inuu bedelo sameeyo si uu uga jawaab celiyo goolkii lagu lahaa laakiin taasi umaysan suuragelin wuxuu bedelay ciyaaryahan deel cali oo aad uga carooday bedelkii lagu sameeyey waxaana la arkayay cali oo kabta dhulka ku garaacaya kana xun beddelkii lagu sameeyey kulanka labaad ayaa la ciyaari doonaa laba toddobaad kadib oo lagu ciyaarayo gudaha jarmalka waxaana kooxda lebsig ay hallug la sii gashay wareegga sideedda ee tartanka uweka champions league kulan kale oo u dhexeeyay kooxaha atlanta iyo valencia ayaa ka dhacay dalka talyaaniga iyadoo kooxda atlanta ay afar iyo hal ku garaacday kooxda valencia dhinaca iyo horyaalka ingiriiskana kooxda ganaaxan ee manchester city ayaa labii eber oga badisay kooxda westham united habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan horyaalka premier leaga tababaraha kooxda manchester city beb gardiola oo kulanka kadib hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay ku dhacday cadaalad darro islamarkaana ay dagaalami doonaan racfaanna ay ka qaadanayaan manchester city ayaa laga ganaaxay in muddo laba sano ah aysan ka qaybgeli doonin koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii lagu helay eedda ah in xeerkii dhaqaale wanaagga ee fifa ay ku tumatay manchester city ayaa warbixin dhaqaale oo been ah xaraysay waxaana lagu ganaaxay laba sannadood racfaanka ayaa la ogeyn halka uu ku dambayn doono maantana kulamo ka tirsan koobka yurub league ayaa la ciyaarayaa kulamada ugu xiisaha badan ama sida weyn loo wada sugayana waxaa ka mid ah kulanka kooxda manchester united ay u martinayso kooxda club ruuge manchester united oo xilli adag ku jirta ayaa waxa ay ka qaybgalaysaa tartanka yurub league kulankan ayaa caawa la ciyaari doonaa bayer liverkusen waxa ay martigelinaysaa kooxda f c porto arsenal waxa ay la ciyaaraysaa olombiakos getaf waxa ay martigelinaysaa kooxda ayakis amsterdam inter milanna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda logoradis resgardis waxaana inter milan ay ka mid tahay kooxaha ka soo haray koobka uefa champions league sevilla waxa ay la ciyaaraysaa kooxda c f r clog shaktarna waxa ay martigelinaysaa kooxda benfica roma iyo gent ayaa wada ciyaari doona wolfsburg iyo malmona way wada ciyaarayaan kooxda kale ee intreg frankfortina waxa ay la ciyaaraysaa kooxda zelsburg natiijada ku soo kororta kulamadanna idaacadaheenna dambe ayaaad ku dhegaysan doontaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaabi ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada seynab ciga heestii jaalale
heestaasi jaalaley ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacadaheenna dambe dhammaantayo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo